gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed ayaa xariga ka jaray wado interlog ah oo laga hirgeliyey wadada wajir ee degmada kaaraan taasoo loogu magacdaray iskoolka al-shacab wuxuuna gudoomiyaha degmada kaaraan shacabka wadadaasi ka agdhow ee ka qayb qaatay dhismaheeda uga mahadceliyey sidaa ay markaasi u soo dhoweeyeen fikradda ah dalkaaga ku dhisa hal doolar oo maamulka degmada kaaraan uu markaasi soo hindisay islamarkaana lagu dhisayo wadooyinka yaryar ee dhex mara xaafadaha degmada kaaraan loona bedelayo kuwa casri ah oo interlog ah munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada kaaraan iyo kan gobolka banaadir munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir xildhibaano ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada kaaraan ugu horeyn sheekh cabdulaahi dheere oo ku hadlayey afka odayaasha dhaqanka degmada kaaraan ayaa ka hadlay munaasabadda xarig jarka faarax waa kugu faraxnay faarax waa kugu faraxnay soo dhowaaw kaaraan mugdigi waa ka bixisay busti waa ka bixisay waxa waaye gurigaaga waxaad tegaysaa adoo bus lahayn oo luujitaan rabnacasaya rabo waxa waaye guddoomiyaha gobolka ha ogaado degmadii koowaad ee doorasho qoficooda laga hirgelihayay waa tana dadkeeda waxay diyaar u yihiin dadkeeda waxay diyaar u yihiin qoficood inaysan inay ku cibaadaystaan dhankiisa gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed ayaa uga mahadceliyey bulshada degmada kaaraan sida ay markaasi kaalinta lixaad kale uga qaateen dhismaha wadadan xarigga laga jaray dhalinyarada iskuulleyda oo dhib badan ku qabta waddadan oo iskuul al-shacba waddadan ku yaal iyo dhammaan dadka halka jooga waa idin salaama salaan kadib waddo kasto oo degmada kaaraan ku taal waan ognahay inay dhibaato badan ka jirto insha allah maalin maalmaha ka midana ayaa laga bixi doonaa waddo kasta oo caqabad ka taagan waddadan maalintan bilaaweynay culaysyo badan ayaa ka jiray baabuurtana ma mari karin dadka dhib ayuu ku qabi maantana waddo qurux badanoo dhowr baawur isreed marayso waddo kasta oo degmada kaaraan ku taal lixda waaxoodna waa ka shaqaynaynaa insha allah hal maalin iyo laba maalin wax qabama karno laakiin waan dadaaleynaa waxaan hore aan u ballan qaadnay bil kasta inaan ugu yaraan afar wadda iyo shan wadda aan ka shaqaynayno maalin kasta iyo habeen kastan waxaan u taaganaha sida kaaraan ku horumari laheed shacabka degmada kaaraan waxaa u dhiman inay doorasho qof iyo coda sameeyaan maamul suldaan iyo cabdullaahi dheeraa sheegay in qof kast qof kale lasoo magacaabi doonin magacaabis way dhammaatay guddoomiyaha degmada kaaraan hal intaanuu ku jiryaa intaanuu ka mid yahay kaliya ma aan inaa aniga loo doorto qof kasta oo mudan kaaraan ayaa la dooranaa codkeeday ku ciil baxaysaa waxaa laga yaabaa dadka fariin enan garanaynin aan rabaa inaan u sheego waddadan waxaa ku jiri karta laba laba qoys ama saddex qoys oo oo oo aan dabka shida karin oo ertabareed eh waddadana loo baaji karin lacagna haysan dadkaas qorshe waxaan u sameynay inaa si firiya loogu shaqeeyo